muddo qarniyo ah waxaa ganacsi baaxad leh uu ka dhexeeyey dalalka soomaaliya iyo yemen gaar ahaan gobollada ciribka ku haya gacanka cadmeed ee ay sida dhowjaarka u yihiin dalka yemen wixii ka dambeeyey kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo kowdii waxaa xoogaystay xiriirka dhinaca ganacsiga ah ee u dhexeeyey puntland iyo dalka yemen waxyaabaha puntland ay u iibgeyn jirtay dalka yemen waxaa ka mid ahaa xoolaha nool kalluunka xabkaha maydiga iyo wixii la mid ah sidoo kale waxaa dhinaca dalka yemen puntland uga imaan jiray alaabooyinka warshadaysan shidaalka iyo wixii la mid ah wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland cabdulaahi jaamac saalax ayaa v o a uga warramay isbeddelka dhinaca ganacsiga ah ee puntland ku yimid tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda dalka yemen bismillaahi raxmaan raxiim walaal dagaalka yeman anaga saamayn weyn buu nagu yeeshay yeman waxaa naga dhaxayay cilaaqaad tijaariya oo qadiima oo soo jireenah inta la xusuusto taariikhda badeecado badan baan u dhoofinaa badeecado badan oo masaanicda yeman ka soo baxana waddankaa la keeni jiray wixii qiilqiil bay galeen walaal innagu waxaan u dhoofinaa yeman waxaa la yidhahdo fooxa maydiga beeyada waxyaabaha la mida waxaanu kaloo u dhoofinaa mawaashiga oo ah ari iyo lo iyo geel intaba ugu dhoofinaa weligeenna waa waxay ahayd meel loo dhoofin jiray badeecadaha noocaasi waxaan iyaga ka soo waaridnaa oo nooga yimaada waxyaabaha ay warshadahooda broses garayaan sharaabka ka mida buskutka ka mida saabuunaha ka mida waxaas waa istaageen safarada dhinaca cirka ah ayaa ka mid ah waxyaabaha isbeddelku ku yimid dhinaca puntland tan iyo intii uu bilowday dagaalka dalka yemen wasiirka wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda puntland cabdulaahi jaamac saalax ayaa mar kale inoo sharaxaya waxaa intaa noo dheer airsbaceka yeman waa xiran yahay dayuuladii dab ay ka iman jirto saddexda saacadood soo socon jirtay toddoba saddex saacadood ayay qaadataa inay ku timaado waddanka marka taas culays badan bayna saartay oo dadkii dhoofayo tujaartaa dubay u socday ama imaaraadka u socday wakhti badan baa ka luma marka saasay noo taabatay ka sokow ganacsiga ay isdhaafsan jireen puntland iyo dalka yemen waxaa ganacsatada puntland ay dekadda cadan ee dalka yemen kala soo degi jireen badeecado ay ka keensan jireen waddamada masar turkiga iyo sacuudiga cabdi ciise oo ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda ramaas ee xarunteedu ay tahay magaalada boosaaso ayaa v o a u sheegay in iminka ay qorshaynayaan in badeecadihii ay kala soo degi jireen dekedda cadan ay u wareejiyaan dekado ka mid ah khaliijka carabta oo uu ku tilmaamay inay ka durugsan yihiin puntland magacay waxaa la yidhaahdaa cabdi ciise maxamuud walaale waxaa ka mid ahaa annaga badanaa sharaabka noo soo mari jiray waxay ahayd masar waxaan ka keeni jirnay turkiga xataa soo marsan jirnay marka alaabo badan baan soo marin jirnay marka waxay ahayd dakad weyn oo ku taala cadan baa wax walba tarsis ahaan noloogu keeni jiray halkaa kabacdi doonya nooga soo qaadi jiray boostay noo keeni jireen laakiin insha allah hadda waxaan rabnaa inaanu ka wareegno oo u wareegno sida cumaan oo kale dubay oo kale marka insha allah inkastoo ma garanaysaa dekada cadan wax lamida aysan jirin sababtoo ah doonyuhu marka aan noo soo qaadan alaabta saddex beri laba beri way noogu iman jireen laakiin aad iyo aad ba hadda noogu fogay meelahan ka soo qaadina way noogu fog yihiin safarkii baa nagu dheeraanaya laakiin meel la dhiganta u heli kari mayno yaban annaga annaga khaas ahaan alaabahaanu keeni jirnay waanu ku khasbannahay waan ku khasbannahay wax kasta oo xal aanu moodno insha allah ama cumaan soo marinay dubay soo marinay meelo kale soo marinay waa ku khasban xataa jabuuti inaan soo marino waa isku daynaa insha allah idinka ilaahay bulshada ku dhaqan puntland ayaa waxa ay walaac ka muujiyeen in culays fara badanay uu ka soo wajaho dhinacyada adeegyada bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo deegaanka maadaama ay puntland horay u martigelisay barakacyaal soomaaliyeed oo dagaalada koonfurta soomaaliya ka soo qaxay iminkana ay ku soo qulqulayaan qaxooti yemen ah iyo barakacyaal soomaaliyeed oo ka soo cararay dagaalada dalka yemen ka socda aqoon-yahan faarax caddeec oo ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada boosaaso ayaa sidaas aaminsan bismillahi raxmaan raxiim faarax cadee warsame dalka yemen runtii oo ah dalka aynu xuduudda kala leenahay dhinaca gacanbiyoodka cadan haddii ilaa shan boqol oo kun oo soomaaliya oo yemen joogta iyo yemaniyiinta laftigoodu ay kusoo jabaan runtii culayska ugu horeeya oo la dareemaya waxa weeye waxaan yidhahda social serviceka ama adeega bulshada gaar ahaan dhinaca caafimaadka waxbarashada guryaha iyo deegaanka u diyaargarowga masiibada in la sii sameeyo sidaan ka warqabnana golaha wasiirada iyo guddiyo gaaroo loo saaray waa ay jiraan arrintaa dowladdu waa ku ammaanaynaa laakiin waxaan leenahay in loo qaato arrin very serious oo dhab ah oo maaragta loo diyaargaroowo tan iyo intii uu bilowday dagaalka ka socda dalka yemen waxaa suuqyada magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso gabaabsi ka noqday badeecadihii ay ganacsatadu ka soo waaridi jidhay dalka yemen waxaa kale oo hoosu dhac ku yimid lacagta dalka yemen faadme yaasin jaamac v o e boosaaso